فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada ood xiliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan caawo waa arbaco taariikhda hijiriyaduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda oo dhanka kale ku astaysan shan iyo tobanka bisha afaraad sannadka labada kun shan iyo labaatanka qodobada dhuuxa waraysiyada aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada warbaahineed ee alkataib oo baahisay xalqada saddexaad ee taxanaha dhagaraha bankiga adduunka iyo hay-adda i m f kaasoo soo bandhigaya duulaanka dhaqaale ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray maamulka la baxay hirshabeelle oo quuska muujiyey dagaalka ay ku jiraan sheegayna in qabaa'ilka soomaaliyeed ay iska diideen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan mucaarad ah oo sheegay in tallaabadii ugu horraysay ee ay dowladda federaalku u qaaday doorashada qof iyo codka ah ay u adeegsatay dad barakacayaal ah sidoo kale qodobada dhuuxa waraysiyada waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay somalilan oo lagu eedeeyey inay barakicin ku hayaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa xubnihii wararka caalamka iyo caafimaadka ayaa qayb ka ah dhuuxa waraysiyada ee mar kale ku soo dhowaada
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobadii aad soo maqasheen ayaan idiin soo gudbin doonnaa insha allah balse marka ugu horraysa waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya wariyahayna moxamed ciise waad mahadsan tahay walaalka diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqaymo culus saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyey dalka lubnaan iyo jiida khaza diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqaymo culus ka fuliyeen magaalada deer albalax oo waayahan wajahaysay daadad duqaymo ah oo uga imaanaya dhanka maamulka yahuudda iyo xaafadda al ridwaan oo labadooduba dhacda xeyndaabka go'doonsan mid ka mid ah wariyaasha fagaaraha ee ka soo warrama khaza ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in duqayn galabnimadii maanta ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen magaalada deer albalax ee bartamaha qidaaca ayna ku beegsatay guri ay degnaayeen dad shacab ah oo ku dhintay hal qof oo falastiini ah halka tiro kale oo saddex qof ka badanna ay ku dhaawacmeen oo iyagana ku sugnaa goobta ay duqayntu ka habsatay sidoo kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqayn aad u baaxad weyn ka fuliyey xaafadda al ridwaan oo ku taala galbeedka magaalada khaza isagoona duqayn tiisan la beegsaday guri ay ku sugnaayeen dad shacab ah balse duqayntan ayaa dhulka ku dartay dhammaan dhismihii guriga iyo dadkii ku jiray tani ayaana saamixi weysay in tirakob rasmi ah laga keeno dadka ku nafwaayey duqayntan dhanka kale ku dhowaad laba kun oo yuhuud ayaa isku dayey gelinkii dambe ee maanta inay xoog ku galaan masjidka xurmada leh ee al aqsa oo ku yaala magaalada alqudus al-shariif iyaga oo ka howlan waxa ay ugu yeeraan maalmaha ciidda ee yahuudda kun toddoba boqol soddoniyo laba qof oo yuhuud ah islamarkaana ka mid ah yahuudda lagu deegaameeyey magaalada alqudus ayaa waxa ay xoog ku galeen masjidka barakaysan al aqsa oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta iyo saddexeeyaha saddexda masjid ee xurumada ku leh diinta islaamka sida uu shaaciyey maamulka alqudus dadyow yuhuud ah ayaa xoog ku soo galay masjidka al aqsa iyagoona xurmadiisii ku tuntay kadib markii ay soo jiireen nidaamka amniga masjidka oo aad loo adkeeyey yahuudda ayaa sheegtay inay duqayn ku dishay xubno ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah diyaaradaha yahuudda ayaa duqayn culus gelinkii dambe ee maanta ka fuliyey dalka lubnaan gaar ahaan isgooska samkhiya ee magaalada aytaaruun duqayntan ayaana lagu bartilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen xubno ka tirsan ururka shiicada ee la baxay xisbullah wakaalada wararka ee dalkaas oo ka hadashay weerarkan ayaa sheegtay in duqayntu ay sababtay dhimashada hal qof iyo dhaawaca mid kale kaasoo la dhigay mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaaladaas dhanka kale raadiyaha ciidamada yuhuudda oo isna ka hadlay howlgalkan ayaa sheegay in duqaynta lagu dilay xubno ka tirsan xisbullah kuwaasoo marayay magaalada ay taaruun ee dhacda koonfurta lubnaan yuhuudda ayaa weli dhankeeda wadda duqaymaha ay ku burburinayso kaabayaasha kooxdan shiicada ah iyagoo duqayntan ay ku soo beegantay xili xoogaga kooxahaas lala wareegay deegaano ay horey u maamulayeen waxaana haatan deegaanadaasi gacanta ku haya ciidamada lubnaan ugu dambayntiina maraykanka ayaa duqaymo culus la beegsaday isgaarsiinta kooxaha xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqa dalka yemen sida ay tabinayso warbaahinta maraykanka iyo tan caalamiga ahba diyaaradaha taabacsan maraykanka ayaa duqaymo culus ka fuliyey goobo raacsan xoogaga xuutiyiinta oo dhaca dhulka gacantooda ku jira islamarkaana ay ku yaaleen shabakadaha isgaarsiinta ee kooxda xuutiyiinta maraykanka oo waayihii dambe duqaymo culus ka fuliyey dalka yemen ayaa sheegaya in ahdaaftiisii koowaad ay ka mid yihiin burburinta xiriirka isgaarsiinta ee kooxda xuutiyiinta iyo beegsashada goobaha istaraatiijiga ah ee muhiimka u ah kooxdan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج ولي برنامج كدو حوري سيادة يدقي سنيسان idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan mu'asasada warbaahineed ee alkataayib ayaa baahisay xalqadda saddexaad ee taxanaha dhagaraha bankiga adduunka iyo hay-adda i m f kaasoo soo bandhigaya duulaanka dhaqaale ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixin ku saabsan qaybtan saddexaad ee dukumentariga alkataayib waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheyna moxamed amiin
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
tani waa xalqada saddexaad ee taxanaha alaa innahum hum ulmufsiduun kaasi oo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku soo bandhigto dhagaraha dhaqaale ee bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed xalqadan oo ah midda u dambaysa waxaa cinwaankeedu yahay yaboohii beenta ahaa iyo hooggii laga dhaxlay waxaana mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ay isku dul istaagaysaa si qoto dheerna ugu soo bandhigaysaa natiijada ka dhalatay diincafin kusheegii i m f ay u samaysay soomaaliya mid ka mid ah ujeeddooyinka ugu waaweyn ee laga lahaa mashruucan diin cafinta ee ay ku dhawaaqday hay-adda lacagta adduunka waxa uu ahaa in dalka soomaaliya loo furo maalgelinta shisheeye dowladda turkiga oo ka mid ah dowladaha ku soo duulay dalka soomaaliya ayaa loo saxiixay mashruuca shidaalbaarista soomaaliya waxaa sidoo kale ku weheliya shirkado kale oo reer galbeed ah oo ay ka mid tahay shirkad laga leeyahay dalka maraykanka dhammaantoodna waxaa mideeya inay bililoqo iyo boob ku qaataan khayraadka ay ka gaajaysan yihiin dadkii lahaa ee soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa xoogga saartay inta awooddeeda ah inay ka qariso shacabka qodobada heshiiska ay ugu saxiixeen turkiga inay baaraan shidaalka soomaaliya taasi ayaana ka mid ah caddeemaha muujinaya hagardaamooyinka loo maleegay shacabka soomaaliyeed wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta cabdirasaaq cumar ayaana diidaya inuu warbaahinta ka hor sheego qodobada heshiiska
su-aalaha ay weydiinaysaan hadda miiriya u yeerteen su-aalo ku saabsan amniga iyo su-aalo ku saabsan qandaraas ganacsi qeyb saddexaad iyo dowladda dhex maray in public looma sheegi karo waa in si gaara ay weydiisaan su-aalaha uu weydiiyey waa ka jawaabi karaa waa idinkaga jawaaba diyaaraan u ahay laakiin miidiyaha oo jooga oo bablic iyadoo ah lagama jawaabi karo laakiin miidiyaha oo jooga oo bablic iyadoo ah lagama jawaabi karo
mid ka mid ah shuruudaha i m f ay ku sheegtay inay ku cafisay deyntii lagu lahaa soomaaliya waa in cunaha la qabto shacabka soomaaliyeed dhaqaalihiisana dhulka lala simo iyadoo lagu soo rogayo canshuuro xaddhaaf ah oo aan lahayn wax badiil ah si soomaaliya deynta looga cafiyo waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in soomaaliya dakhliga gudaha kor u qaad sida aad ka warqabtid dee labadii sano ugu dambeysay isbedelo weyn duule ayaa laga sameeyey xagga kor u qaadidda dakhliga gudaha oo canshuuraha iyo adeegyada kaleo dowladda ee lacag ka qaado haddii wax sii weyn lagaa doonayo haddii lagu idhaahdo sharciga noocaasa iyo noocaasa ayaa lagaaga baahan yahay wasaaraddaaduna yeelato sharciga nooca iyo noocaasa ayaa looga baahan yahay dalkana inuu yeesho iyaa ku shaqale ciddaasaa ku shaqale war ciddaasay soo dhameeya waqti baa loo qabanaya ma jireen marka sharciyadaha way jireen way badnaayeen sharciyo badan baa way badnaayeen dowladda federaalk oo u hoggaansamaysa awaamiirta iyo tusmooyinka i m f ayaa soo rogtay canshuuro kala duwan mid ka mid a canshuurahaasi ayaana ah vaat oo uu xasan sheekh ku sheegay in ay ka doonayaan koobkii shaaha ee la cabo iyo labadii gacan ee wax isdhaafsataa value added taxa la yidhaha vaad ah lagu soo gaabiyaa waa la yaqaanaa suuqa dhaqaalaha africa ee aan ku biirnay dalka ugu yar boqolkiiba shan iyo toban uu qaadaa cashuurtaas annaga boqolkiiba shanaan joognaa weli gobolkan geeska africa sidoo kale dalka ugu yara meesha ugu yar waa shan iyo toban meel ka yar shan iyo toban ma jirto cashuurta yartaa ee dadka soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya iyo gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaanku irahdaye mooska iyo midka maxaanku irahda dukaanka yarka meel uga furan yahay badaac loorka sokorta inta soo qaatay rubac rubcaynaya cashuurta laga qaado waayo iyo marka u dambaysana dadka isticmaalaya adeegaasoo dhan qofka shaahiga cabaya ay kusoo dhammaato walaalayaal waxaan leenaha cashuurta hala bixiyo walaalayaal waxaan leenaha cashuurta hala bixiyo
sidaba ay qirtay dowladda federaalka canshuurta vaad ma noqon doonto midii ugu dambeysay ee ay soo rogaan heerka lacagta ay gaarsiisan tahayna intaa kuma ekaan doonto sida uu xaqiijinayo wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalk cabdiraxmaan bayle meel hoosaan ka soo bilaabaynaa socod barashadii baa ku jira maaragta socod barashadii ayaa ku jira socod barashadii cashuur qaadka markaa meel hoosaan ka soo bilownay way soo kori way soo kori meeshii loo baahan yahay markaan isla wada fahamno ayay gaari doontaa hadhow waxaan isla gaari doonaa ama dawlad baynu noqon wixii dawlad lagu yaqaanay baynu la iman dee ama waynu ku kala tegi dawladna bayskeedu waa cashuurana bixiy wey dalku dakhliga marka waxay dhiciba dhaci doontaa waxa weeyaan adeer xaashi cumarow in yar in yar ayaan u kordhin doonaa in yar in yar baan u kordhin doonaa tallaaboyinka lagu curyaaminayo dhaqaalaha soomaaliya ee ay qaaday dowladda federaalka iyadoo u hoggaansamaysa towjiihaadka i m f waxaa ka mid ah in dalka la keeno badeeco laga soo waariday dibadda kuwaasi oo ka mid ah waxyaabaha laga soo saaro dalka sida uu sheegayo sheekh suldaan maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kasoo muuqanaya isdaarka
mid ka mid ah siyaasadaha ugu waxyeelada badan ee i m f iyo bangiga adduunyadu ay soomaaliya mataqaana qorshe ballaaran ay uga dhigeen waxaa weeye furfurka dhaqaalaha furfurka ganacsiga furfurka ganacsiga marka saa loo fiirsho wuxuu tilmaamayaa ama sida iyagu ay u qurxinayaan inuu yahay tallaabo loo qaaday xagga horumarka ama dhaqaalaha laakiinse waxaa weeye waa in ay soo dejiyaan badeecado rakhiisinaya badeecadaha dalka ka soo baxayay waxay keeneen ama ay soo fureen ama soomaaliya ay ka dhigeen meel suuqa oo badeecadahooda ay keenaan badeecadahaas ay keenayaan waa badeecadaha wixii dalka ka soo baxayay sida cajiinka iyo mataqaana maarata qaraha iyo cambaha iyo wixii kale lamida siyaasadda qorshaheeduna waa qorshe aad u ballaaran oo loogu hirgelinayo soomaaliya inay noqoto mid gacanta lagu hayo oo dhammaan wixii baahiya ah sida cuntada iyo baahiyaha asaasiga ah dhammaantood inay u daba fadhiistaan ama looga keeno bannaanka looga keeno waxayna keenaysaa dhaqaalo burbur aad u weyn oo dalka gudihiisii wixii kasoo baxayay cid iibsata markaa la waay sida haddaba maarata suuqyadayna ka cad aad arkayso shay walba oo shayada la keenay ka mid inuu aad u sii raqiis taasna waxay ka mid tahay gumaysiga ay rabaan inay dalkeena geliyaan iyagoo oo markaa magac qurux badan usoo bixinaya inay tahay tallaabo loo qaaday xagga dhaqaalaha ama xagga mataqaana ganacsiga horumarkiisa saasna aanay ahayn sidoo kale furfurnaanta ganacsiga waxay albaabada u furtay shirkadaha shisheeye oo ku imaanaya magaca maalgashi laakiinse aanay arrintu saa ahayn taa tusaale cad waxaa inoogu ah taarikh ahaan u garanayna shirkadda talyaaniga ee diina tahay in ay dhaqaalihii dalka urursatay amaba ay qaadatay dadkeenina ay baday faqri haddana waxaa jooga kuwa aad u tiro badan oo loo saxeexay inay dalka baadhaan ama ay mataqana maxay kasoo saaraan khayraadka ku jira taasoo aanhayn khayraad soo saaridii ay tahay boob dhaqaalihii dalka ay boobayaan dadkeenana ay badayaan faqri aad iyo aad u tiro badan sababtaasna waxaa sababaya waa qodobkan ama mataqaana maxay ahayd qorshahan ah furfurka ganacsiga kaasoo dadkeena u horseedaya in dhaqaal burbur ku dhaco iyo in la gurto mataqaana maxay waxa weeye maarata kaydkoodii dhaqaale ay haysteen sidaa darteed waxaan uga digaynaa dadka inay iska ilaashaan qorshahaas oo aan wax faa'iidaa usoo wadin dalka iyo dadka iyo dadnimadooda tonna waxba aan usoo wadin dowladda federaalka ayaa iyada oo ku andacoonaysa la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxa ay boobtay dhaqaale badan oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed tani ayaana ka mid ah siyaasadaha guracan ee ay gadaal ka riixayaan maraykanka iyo shisheeyaha kale ee duulaanka ku jooga soomaaliya marka laga soo tago marmarsiyaha uu cadowgu samaysanayo ee ah inuu la dagaalamayo wuxuu ku sheegay ilaha dhaqaalaha ee mujaahidiinta xaqiiqdu waxa ay tahay in waxa loo socdaa aysan ahayn dhaqaale mujaahidiintu leeyihiin balse loo socdo sidii loo dhici lahaa hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan waa qorshay ay saliibiyiinta caalamka gaar ahaan maraykanku uu wax badan ka soo shaqaynayay uuna u diyaarsaday murtadiintii u fulin lahayd hay-adihiisii ka howlgeli lahaa shirkadihii iyo bangiyadii uu hantidaas ku urursan lahaa iyo xeerarkii uu ugu dambayn u adeegsan lahaa si uu hantidaas hal mar ula wareego waxaad og tihiin in maraykanku hanti ummad soomaaliyeed leedahay uu labada kun iyo kowdii xayiray isagoo ku marmarsiyoonayay inay argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirinin tobannaan sano kadib ayuu qirtay in eedayntaasi ay khalad ahayd balse ilaa iyo maanta hantidii iyada ahayd dadkeedii looma soo celinin oo way ka baahan yihiin gaaladii ayaana haysata oo ku intifaacday maanta waxa socda waa isla qorshihii isaga ahaa balse markaan sidii hore ka ballaaran lana doonayo in hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan hal daqiiqo gudaheed lagula wareego si bulshada soomaaliyeed looga dhaadhiciyo inay u hoggaansamaan hagardaamooyinka i m f iyo bangiga adduunka waxay dowladda federaalka marar badan sheegtay in haddii laga madax bannaanaado nidaamka dhaqaale ee reer galbeedka ay shacabka soomaaliyeed ay macluul u dhiman doonaan laakiin taasi ayaa ah arrin dhaawacaysa caqiidada qofka muslimka ah sidaba uu sheegayo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan
xukuumadda ridadu maanta waxay dadka ka dhaadhicinaysaa in shuruudaha i m f lagu gaari karo guul iyo horumar haddii laga tagana ummadda dibudhac iyo gaajo inay ku noolaanayso arrintaasina waa midda dhaawacaysa caqiidada qofka muslimka ah qofka muslimka ah waxaa laga rabaa marka u horeeya inuu u rumeeyo alla subxaana wa tacaala inuu yahay alrasaaq annaafic addaar allah subxaana wa tacaala iyo gaalada laftigooda arsaaqdooda gacantiisa ku haaya hadday gaaladu awood u leeyihiin inay dadka quudiyaan naftooda iyo noloshoodana ay kafaalo qaadaan iyaga ayaa wax isu tari lahaa oo wadamadooda ayay ka badbaadin lahaayeen xasradaha iyo faqriga mana awoodaan allana subxaana wa tacala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin arrinta xigta yaa waajib inooga dhigay inaan u hoggaansanno waxay gaalada inoo meerinayso nidaamka i m f iyo bangiga adduunka shalay ayaa la aas-aasay ka horna dadku way noolaayeen allah ayay ku kalsoonaayeen si karti iyo aqoon ay ku jirto ayay dunida ula falgeli jireen waxaa la rabaa dadka muslimiinta maanta inay maskaxdooda ka xoreeyaan fikirka ah haddii aan lala jaanqaadin nidaamka caalamiga ah horumar iyo dowladnimo la gaari maayo qofkii ugu horeeyey ee dowlad islaam taaga wuxuu ahaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa dowladdii madiina waxaa xigay dowladihii khulafaa uraashidiin iyaga ayaa maanta tusaale inoo ah waana dowladda aan raadinayno inaan dib soo celinno qofka maanta dhaha way adag tahay ama suuragal maaha in arrintaas dib loogu laabto oo ah nidaamkii dowladdii nuux axmed caleyhi salaatu wasalaam qofkaasi muslin ma aha sheekh xasan afgooye oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka soo muuqanaya xalqada saddexaad ee taxanaha dokumentariga alkataa'ib ee looga faaloonaya duulaanka dhaqaale ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed ay awood u leedahay in ay yeelato dhaqaale xooggan haddii la helo hoggaan mideeya ummadda aqoon-yahanka dalka iyo dibadda ku suganna hal meel la isugu keeno allah fadligiisa maanta soomaaliya waxay leedahay dhammaan kaabayaashii ay ku noqon lahayd dowlad horumartay oo isku filan waa dal hodona oo khayraad bad iyo beriba leh haddana goob istaraatiiji ku yaalla alxamdulilaah waxaan leenahay aqoon-yahanno iyo dad cilmiga dhaqaalaha soo bartay keliya waxaa naga maqan ummadda inay ku midowdo hoggaankii midayn lahaa awooddooda maanta ma jirto baahi keenaysa inaan i m f iyo bangiga adduunka ka sugno inay noo dejiyaan istaraatiijiyad dhaqaale waxaan haysannaa manhaj nololeed oo dhammaystiran oo ku qotoma kitaabka allahi sunnada nebiga waxaan awoodnaa inaan isugu yeerno aqoon-yahanka iyo waxgaradka ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha adduunyada kana wada shaqayno sidii ummaddeennu aan ugu adeegi lahayn diinteennan ugu dhaqmi lahayn cadowgeennana aan uga madax bannaanaan lahayn saboolnimada iyo faqrigana aan uga bixi lahayn إسلامنا فخر لنا رسمت qaybaha dambe ee xalqada saddexaad oo ah dhammaadka taxanaha alaa innahum humul mufsiduun ee mu'asasada alkataa'ib waxaa lagu soo bandhigayaa kelimad uu jeediyey sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo soo hadal qaaday guulaha la taaban karo ee xagga maamulka ah ee ay xaqiijiyeen maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya شريعة سيرنا waxaa allaah mahaddiis ah in bulshada muslimka ee soomaaliyeed ay maanta garwaaqsadeen dhibaatada ay xukuumadda riddada ku hayso ayna u caddaatay hadimooyinka iyo hagardaamada lala maagan yahay cadowtooyada gaamurta ee islaamka loo hayo iyo hadaamaha kufriga ee la rabo inay ku hoobtaan taas iyo dulmiga baaxadda weyn ee ay murtadiintu ku hayaan ummadda soomaaliyeed ayaa keenay inay kalsooni ku qabi waayaan xukuumadda riddada in badan oo ka mid ah muslimiinta soomaaliyeedna ay u soo hayaamaan wilaayaadka islaamiga ah si ay u harsadaan hooska shareecada islaamka ama ay garsoor rufan oo caddaalad ah u soo doontaan maxkamadaha shareecada islaamka ee ka dhisan wilaayaadka dalka إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا wilaayaadka islaamiga ayaa taabageliyey mashaariic wax ku ool ah oo bulshada muslimkaa loogu adeegayo waxay taakulo u fidiyeen muslimiinta tabaallaysan iyo inta taagta daran ee ku nool dalka waxayna ku dadaaleen sidii ummaddu biyo ku filan loogu heli lahaa waxayna dayactireen kanaalada webiyada iyo marinadoodii waxay isu xilqaameen siday bulshooyinka muslimkaa ugu qaybin lahaayeen biyaha webiga waxay baadiyaha fog ka qodeen waro iyo ceelal biyood waxay u istaageen kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ganacsigaasoo ah mid u hoggaansan tacaaliimta diinta islaamka iyo fiqiga mucaamalaadka ee diintu dhigayso ahna mid ka madax bannaan ribada rishwada iyo musuqmaasuqa iyagoo degmooyinka iyo deegaannada ka yagleelay ammaankii uu ganacsiga ku bullaali lahaa
السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السلام waxay bulshada muslimka ah ee wilaayaadka ku dhaqan ku dhiirrogeliyeen waxbarashada iyo aqoontii ubadkooda ku baraari lahaayeen waxay dhiirrogeliyeen tacbashada beeraha si ay bulshada muslimka u gaarto isku-filnaansho buuxda oo ay kaga kaaftoomi karto gacmohoorsiga shisheeyaha intaasoo dhanna waxaa ka muhiimsan oo ka weyn inay tawxiidka ku faafiyeen degmooyinka iyo tuulooyinka dalka hadba intii ay gaaraan wilaayaadka ayaa si hagar la'aana ugu istaagay inay bulshada ay maamulaan si daacadnimo leh danahooda adduun iyo kuwooda aakhiro uga shaqeeyaan iyagoo ka ambaqaadaya xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasallam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatih iyo xadiidka kale ee ah maa min waalin yeli raciyatan min almuslimiin fayamuutu wa huwa ghaashun lahum ilaa xarama allaahu calayhi aljanna wilaayaadku waxay beddiil wanaagsan u noqdeen maamulka riddada ee gaaladu ilaalada ka tahay ee ku dhisan diinla dirirka dulmiga musuqmaasuqa iyo hebsooca salka ku haya nidaamka ay ugu yeedhaan 4.5 قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا dalkan islaamiga ahna waa dal barwaaqaysan dhan kastana hodan ka ah allaahna uu ku mannaystay macaadin iyo khayraad fara badan kuwaasoo bad iyo berriba ka buuxa waa dal u baahan dad hantiya oo u hagarbaxa hantidoodana difaacda una dagaalama waa dhul dihin ah oo aanay gaaladu weli khayraadkiisa daldalan balse ay hadda u soo biro tumanayso waa dhul haddii la maalgashado dabooli kara baahida muslimiinta ku nool geeska afrika oo dhan waxaana garaad xumi ah in mar kastoo ay abaari ku habsato qaybo dalka ka mid ah gaalada iyo saliibiyiinta loo gacmo hoorsado iyadoo la awoodo in ummaddu ay iskacan qabato isuna gargaarto istiqlaalka waxaa taam ka dhiga waa adduunyada eh mar hadduu dhaqaaluhu akhiro calanku iimooye kolkaasuu ammaah iyo baryaba arad ku doonaaye icaanadu xornimaday ku tahay eebadii malage albaabku gumaysiga ku xado ummamka weeyaane wixii uu ajanabi kuu qabtaa aayatin ma lehe waxaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ku dhiirigelinayaa inay dalkooda maalgashadaan dhulkoodana tacbadaan dadkooda tabaallaysanna garab qabtaan mujaahidiintuna waxay taageersan yihiin horumar kasta oo ummadda hodantannimo gaarsiin kara habraaciisuna uusan ka hor imaanayn shareecada islaamka kana madax bannaan haymanada kufriga caalamiga ah iyo sadbursigooda ku salaysan raasamaaliyadda ribada iyo wixii la halmaala
إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا
maalmihii lasoo dhaafay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahinaysay taxane dokumentari ah oo ku soo baxay luuqadaha soomaaliga iyo ingilishka kuwaasi oo si faahfaahsan u soo bandhigayay heerka uu la egyahay duulaanka dhanka dhaqaalaha ah ee ay shisheeyuhu ku soo qaadeen dalka soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhuuxa waraysyada ayaad la socotaan wuxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray maamulka la baxay hirshabeelle ayaa quus ka muujiyey dagaalka ay ku jiraan wuxuuna sheegay in qabaa'ilka soomaaliyeed ay iska diideen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali cosoble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle kana mid ah dadka aadka u taageersan xasan sheekh maxamuud ayaa quus ka muujiyey dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo tilmaamay in qabaa'ilka soomaaliyeed ay iska diideen dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta war dagaalka aan ku jirno hadda ma nagu fiirsanayaan nimankaan dhinac walba ka soo duulay cidna la galaysana dagaalkaasu aysan jirin yacni kalsooni waxa ay soo gashay boqolkiiba boqol in aan isdifaaci karno annaga sidaad ogtihiin waxba yaan la niyo jebin dagaallo culus oo kale waana soo galeen waana soo mareen waa xasuusannaa wixii haddee rajiim dhanaan u istaagnay inaan duminno isdhaafinno sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay annagu nagu soo jeestay oo cadow nagu noqday
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag xildhibaan mucaarad ah ayaa sheegay in tallaabadii ugu horreysay ay dowladda federaalku u qaaday doorashada qof iyo codka ah ee ay sheegtay inay qabanayso u adeegsatay dad barakacayaal ah daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay oo maanta sheegtay inay diiwaan gelinayso dad ay ku tilmaamtay kuwo wax dooranaya inay xoog uga soo saartay guryahooda ayna ahaayeen dad barakacayaal ah wuxuu kaloo sheegay inaysan aqoonsanayn guddiga uu xasan sheekh wato ee ku howlan arrimahaasi doorashooyinka aysanna socon doonin hawsha ay wadaan waxay iila muuqdeen dadkaas dadkii barakacyaalka ahaa oo maalintii danta laga leeyahay basaska lagu soo qaadi jiray ayay iigu muuqdeen iyo dadka reer shangaani oo qasab lagu soo saarayo oo muxuu ahaay wax sharciyadu ay haystaan ma laha dadka dadkaas cadaadinaya waa ka xumahay dadka reer shangaani xaafadooda masabidka faraha badan leh iyo dhibaataynta iyo shaqsigii la arka lagalaalaasanayo ee maanta halkaas yeella waa aadaan ugu xumahay shangaaniyan doorasho ka qabana xamar weynaan biri ku xigtoon doorasho ka qabana war doorasho tafaariiqa sida caana la gadaayo iyo badar la beegaayo lama arag doorasho wan awarka noocaasa saacadda noocaasa ilaa saacadda noocaasa ay soconaysaa diiwaangelin soconaysaa la yidhahda biri kii oo maanta aad samaysayaa faraa iska soo dhaqa haddana soo galay kii shangaaniya birita oo maanta ku rafaadaya biri xamar weyne ka qaadanaya war waxaas wax korjoogto dadeed oo muxuu ahay caalamka ma leh war niyo waxaas wax kuu soconaya ma wiilashaas yaryarka ood magacaabatay oo xisbigaada ka tirsanna ha xiijini dadkaas laga keenayo muxuu ahay meelaha barakacyaalka laga keenayo labalabada doora loo qaybinayo ee shangaani lasiigu keenay yaa iyagana muxuu ahay qorax iyo dhibaato loo geysan dadka reer shangaanina yaanan guryahooda looga soo garaacin oo yaan loo guulwadaynin xisbiga anay aan ka tirsana oo kale ka tirsan sidaan uula fadhiisanaa ii sheeg qaabkan xisbiga anaga aan ka tirsan oo kale uu ka tirsan yahay u b d uu ka tirsan yahay meel walba waxaa taalla kambeynkiisi yaayeel sidaan uula fadhiisanaa guddigaa guddi la aqoonsan yahay maaha waa guddigii aad ogeedeen ee laisku garaacay ee maalintii meesha laga cayriyey ee mar labaad sharcigooda lagu- laga kala dhuuntay sharcigii beenta ahaa ee labadii aqal inta meel laysugu keenay iyagoo toddobaatan ee boqol iyo kontonka lagu sheegay waxaasoo dhan khayru sharci waay haddana tan waxa ay wadaan ee ay shangaani maanta ka wadaan ayaa khayru sharciis
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka doctor maslax ayaa halkan ka soo jeedinaya
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد أنسلاتذا أما ميرها أنسلاتذا أما خضارتا أنسلاتذا أنسلاتذا وعنتوين بدن على قسمي اسكو دردر أو اسكو دردري أو اسكو جرجري أي انت بدن قسمي سنتهي ما دوين كالدون أي خضارتا أهيان كجرا كوا أو بدن وحيهين خضار عيرين إيو علامة عقاران oo lasoo jarjaray sidoo kale waxaa lagu dari karaa khudaar low sisin brotiino sida digaag ukun ama digir intaba waa lagu dhex shiili karaa haruurka iyo cabitaanada dhadhanka siiya intaba waa laisku dhex samayn karaa ansalaatada marka loo eego maadooyinka ay ka kooban tahay ansalaatada waxay bixisaa nafaqooyin muhiim ah sida faytamiino macdano fiber iyo dufan caafimaad leh intaba way bixisaa faytamiinada ay bixiso ansalaatada ayaa ka mid ah vitamin a vitamin c vitamin k vitamin e b complex ama vitaminada b complex groupka ku jira macdinta iron calcium potassium magnesium zinc phosphorus runtii eh, vitaminada iyo macdinta dhammaan horaan usoo sheegnay qofkii markaa uu ku cusub barnaamijka yuusan isdhihin macnaha maadooyinkan la sheegayo micnahooda ah horaan usoo sheegnay mar kastaan sheegna insha allahu tacaala marka ansalaatada intaasoo vitamini macdin ah ayay ka kooban tahay Eh, ansalaatada marka waa cunto aad u kala duwan islamarkaana caafimaad badan leh Eh, waana kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay halkan ayaan ku sheegi doonaa faa'iidada ugu horeysa ugu koowaad ay bixiso ansalaatada waa hagaajinta dheefshiidka sababtoo ah waxay leedahay caleenta maado badan faybar ah oo ku jira ansalaatada gaar ahaan cagaarka caleemaha khudaarta oo ceeliinka ah ayaa waxay bixiyaan faybar badan marka jirka waxay ka caawiyaan dheefshiidka waxayna ka hortagaan calool fadhiga caloosha marka way soconaysa hagaajinta dheefshiidka saas ayaa loo dhahay qodobka labaad waxay xoojisaa lafaha sababtoo ah waxaa ku jiraan calcium potassium vitamin k iyagana waxaa lagu yaqaanaa inay lafaha aad iyo aad ay u xoojiyaan qodobka saddexaad waxaa laga helaa biyo badan boqolkiiba sagaashan iyo shan ansalaatada waxay ka samaysan tahay biyo saas daraaddeed marka qofkii isticmaala biyo badan ayuu ka helaya macdin badan calooshaa marka soconaysa jirkiisa ee boqolkiiba toddobaatan iyo shan qofka maabdaama jirkiisa uu yahay biyo wuxuu ka helaa sagaashan iyo shan boqolkiiba biyuu ka helaa qodobka afaraad waxay u fiican tahay aragga indhaha vitamin a ayaa ku jira kaasoo ka hortaga cudurrada ku dhaca indhaha sida caadka indhaha oo biyaha gala aragtida oo yaraata iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha qodobka shanaad waxay u fiican tahay ansalaatada dadka hurdada ay ku yar tahay ama jawiga uu ka qasan yahay hurdayarida iyo weerarka walaaca iyo walbahaarka dareema ayay u fiican tahay waxay helayaan jawi degan hurdo fiican oo raaxa leh inta buu helaa qodobka lixaad waxay taageertaa maaraynta miisaanka ansalaatada way kalori yar tahay bimacnaa tamar yar ayaa ku jirta ama enerji yar ayay leedahay qofka marka waxay ka caawinaysaa inuu qofka dareemo dhirig sababtoo ah faybarka ku jira awood maadada badan oo faybar ku jira taasoo marka ka dhigaysa kuwa u fiican miisaanka qofka oo lumiya islamarkaasna maareeya oo dheelitira hoos u dhiga saas daraaddeed marka aaday ugu fiican tahay qodob toddobaad kor u qaadista habka difaaca jirka ee wax badan oo vitaminada c iyo iyo mataqaanaa vitamin a iyo waxay ka mid yihiin ma- vitaminada inta badan antioxidantska ah oo loo yaqaano oo markaasi difaaca jirka ka qayb qaata waxay xoojiyaan marka difaaca jirka si uusan cuduro ama bacteria iyo virus aysan usoo weerarin ayay ka qayb qaataan qodobka sideedaad caafimaadka wadnaha walxaha ku jira ansalaatada ama maadooyinka ku jira ayaa waxay sameeyaan caafimaadka wadnaha inay bixiyaan waxay leeyihiin maadooyin badan oo taageera caafimaadka wadnaha iyagoo hoos u dhigaya kolesteroolka dufanka een, xinjirta dhiigga xanuunada ku dhaca iyo dhammaan waxyaalaha dhibka u keena cudurada ku dhaca qulqulka dhiigga ee qodobka sagaalaad waxay kor u qaadaa maadadan ansalaatada maqaarka waxay bixisaa vitamino aad iyo aad u tiro badan saas dareed maqaarka waxay ka dhigtaa ku dhalaala islamarkaasna caafimaad leh oo markaasi oo horumar sameeya ayay ka dhigaysaa qodobka tobnaad waxay kor u qaadaa tamarta ee ansalaatooyinka caafimaadka leh ee cusub oo nafaqa leh waxay ku siin karaan marka tamar dabiici ah oo aad maalin kasta ku sii wadi karto eh, shaqooyinkaaga caadiga ah routiniga ah saas daraaddeed marka waxay kor u qaadaa tamarta jirka bani'aadamka ayay kor u qaadaa isticmaalkeeda ansalaatada inta badan cuntada ayaa lagu darsadaa waxaan la isticmaali karaa hal jeer maalintii intii la rabo ayaa la isticmaali karaa ee wax dhibaato ah ama cillada ay keenaysana ma lahan aad iyo aad ayaa u mahadsantihi
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay markanna dhanka iyo waqooyiga soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey in ay barakicin ku hayaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa dadkan ayaa waxa ay sheegeen in guddoomiyaha magaalada hargeysa wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay somalilan iyo mas-uuliyiin kale ay hanjabaad joogto ah ku hayaan waxay tilmaameen in loogu hanjabay burburinta guryahooda iyagoo xusay inay geeri ka xigaan barakicintaasi waa jiingadan aad arkaysaan soo ma arkaysi intaasi waa xamaamkii intanna waa maqsinkan seexda waa idinkaa arkaya aqalkayga xeebta dhiikar baan yeesho waa bararo anigoo isla dhaxdaad ku sii dhiman baa gaari layga soo saaray soomaydaan garan oo isla dhaxdaa lagugu aasi hargayso markaan mid halkaasaan ka degay aniguna halkaasaan ku baaba'ay oon toban goor warkayga maqasheen soomaydaan garan hadal waan ka daalay ilaahaynaan laga baqaynin alla waxaa sameeya garan maayo soomaydaan garan dayrkayga deggan ee waxaan ku idhi lagu diganayo ee naan laba bilood jibsan sida maalin walba naloolaya berri baa la soo gelaya berraa laydin duminaya waa naloo tashaday dowladda hoose iyo wasaaradda warfaafinta ayaa noo tashatay dabeetana shan iyo soddon sanaan halkaa deganay maalin walba wax ley berra kun wasiir baa soo maray way nagaga tegeen way noogu yimaadeen ina mooge iyo dowladda hoose iyo nanka warfaafinta haysta ayaa noo tashadona dul keenaya oanu ka seexan laannay habeen walba halkaasay noogu hanjabayaan waxaanu doonaynaa ina laga qabto dadka annaga haddaan nahay dadka biirka idaacadda degan ee dhowr iyo soddon saneeyo deganaa ee cawruur yaryar ayaan u shaqaysta maalin walba waxaa naloogu hanjabaa oo naloogu yimaadaa waa laydin duminayaa maalin walba dumis baana lagu qoraa maalin walba waa naloo hanjabaa madaxii nooma timaado cidi nooma waayo sheegto wasiirka warfaafinta wuu naga baxsadaa waxaanu u tagnay waxaanu u hor istaagnay wuu naga tegey gaari wuu naga fuulay ama waa sidaa u taagan intaasoo jeer baanu tagnay marka annagu waxaanu nahay dadka la riixayo oo dayrkayadina looga yimid oonu maatida yarra haysanno oonu wasiirka hoos noo eegayno ama dowladda hoos noo eegaynin marka waxaanu leenahay annagu dhimashaanu ka xigna cagaf baanunu sugayn baanunu guuraynin halkaas ayaana lagu walaasaya annaga haddaanu nahay odayaasha xaafadda lix iyo labaatanka juun gaar ahaan deyrka idaacadda ee la duminayo annagu kama raalliyihin dadkayga danyarta ee halkaa ku nool ee maalin walba hanjabaad iyo taxaddi loola imanayo dee kama raallin yihin laakiin haddaan odayaasha lix iyo labaatanka juunnahay kama raallin yihin waxaanu ina sheekh cali hayaalno uu wado wasiirka warfaafinta iyo dowladda hoose labadooda waxaan u sheegaynaa wixii dhibaato ee halkaa ka yimaada inay ayagu dusha ku qaadi doonaan haddii ay joojin waayaan waxa ay wadaan ee ayna dadka masaakiinta ee halkaa degan baanu nahay cidna nooma noqna ceelna nooma qodna annagu waan u dhiman doonnaa halka ninka isle dadkaa rarow waad iska tidhi laakiin annaga beddelkeeda haddaan lama siinahayn annaga u dhiman doono bedelkeeda waxaanu nahay dadka dhowr iyo soddon sano deyrka idaacadda galbeedkiisa degan ilaa deyrka oon dhisnan baanu deganayn halkaasaanu ku ganacsanaynay oonu ku shaqaysanaynay tacabti baa lanala yimid oo waa lana xaadhaya cadaf baa lana soo gelinaya cadafkaa ma ogolin waanu waanu dagaalanay haddii cadafkaa lana soo geliyo deyrka idaacaddaanu kula ganacsanaa galbeedkiisa waxa weeyaan inana oge ayaa cadafya noo soo kaxaysanaya dhifaafuu nagu buufiyey ma ogolin waxna raba iyo waxna kaxeeyatoona ma ogolin wax kalena nooguma bedelayaan meeshaanu ku shaqaysanayna inayna cadafaa la gelinayaa ma ogolin saddex bilood iyo badh bunbaa halkaa aan taagnaayoo lalahaa waa riji baa la mariyey kanaa la mariyey teeraa la mariyey dee waxaa la leeyahay inanoogaa imkaa wada meel aanu qabanno garanayno kol haddii ciiddii aanu ku dhalannay ee nagu dhaqannay yaah lana leeyahay jiigadaad ku jirtaan duminayna dee annagu meelaan tagno ma hayno haddadii adduun toona ma hayno baanu ku nir intaasaanu jiibsannaa سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هداني إلهي بعيد